SBS Radio.
marka waalidku ay qayb ka noqdaan waxbarashada ilmahooda ama iskoolkooda taasi saamayn wanaagsan ayay waxa ay ku yeelataa dhanka heerka waxbarashadooda ama iskoolka imaatinka ay carruurtu imaanayaan iyo dareenkooda wanaagsan si guud ahaaneed balse waalidka iyagu ku cusub waddanka astreeliya waxaa laga yaabaa inayna mar kasta ogeyn halka ay ka bilaabi lahaayeen arrintaasi hadday haddaba dhacdo waxaa habboon qofku inuu weydiiyo dadka khibrada u leh arrintaasi si ay markaana uga mid noqdaan iskoolka carruurtooda waalidiintu rebeka maalik ayaa iyadu waxa ay tahay hooyo ka soo jeeda waddankaasi koonfurta suudaan iyada oo toban sannana ku sugnayd waddanka astreeliya waxa ay dhashay afar ilmood laba ka mid a carruurtaasi dugsiga sare ayay dhigtaan labada kaleetana dugsiga hoose ayay dhigtaan sannadahaasi haddaba ay soo martay waxa ay fursad u heshay inay macallimiinta la kulanto sidoo kaleetana ay iskaa wax u qabso ay oga shaqayso iskoolka sida goobaha iskoolku ay u aadaan safarada oo kaleeta inay u raacdo iyadoo markaana si iskaa wax u qabsaa u shaqaynaysa halkaana ay oga mid noqotay bulshada iskoolka ku xidhan sidoo kaleete waxa carruurteeda ay ka soo qortay goobaha looga caawiyo laylisyada ama hoomwaagyada iyadoo sidoo kaleetana ku boorida waalidiinta in tallaabadeeda oo kale ay qaadaan iyadoo hadlaysana waxa ay tidhi if you are involved yourself, they know you are there for them, so they can do what they want to do. Because if your child see you, you are involved in their education, they see, oh, my mom or my dad are supporting me to do this one, so the child will have strength to do that work.
haddii aad naf ahaantaadu aad qayb ka noqoto iskoolka waxa ay markaana carruurtu ogaanayaan in aad adiguba joogto halkaasi oo aad daraaddood u imanayso iskoolka sidaa daraaddeed waxa ay awood u helayaan in ay sameeyaan waxa ay rabaan inay sameeyaan sababtu waxa ay tahay haddii ilmahaagu uu arko in aad qayb ka tahay waxbarashadooda waxa ay arkayaan oy dhahayaan hooyaday ama aabbahay waxa uu yahay kii itaageeraya aniga si aan arrintan u sameeyo ilmuhu markaasi waxa uu helayaa awood uu ku qabto arrintaas shaali hiil oo iyaduna sidoo kaleete madax ka ah golaha waalidiinta ee astreeliya ayaa sida rebeka waxa ay rumaysan tahay in ka qayb qaadashadu iskoolka carruurta laga qayb qaadsho laga qayb qaato in ay faa'iido u tahay carruurta sidoo kaleetana waalidkana ay faa'iido u tahay because it has a really big impact on their academic outcomes. Um, and of course, being involved.
maxaa yeelay ayay tidhi waxa ay si dhab ah saamayn weyn oogu yeelanaysaa dhanka natiijada waxbarashadooda iyo sidoo kaleete dabcan in aad ka qayb noqoto iskoolka carruurtaada taasoo ka mida iskoolka laftiisa in aad tagto waxa ay leedahay saamayn wanaagsan oo ay ku yeelanayso dhanka wanaagooda iyo sidoo kaleete dareenkooda in ay markaasi badbaadaan dabcan sidoo kaleete waxa ay waalidkana u noqon kartaa caawin iyadoo markaasi ay kaa caawinayso in aad samaysato saaxiib ama aad fahantaba sida sistamka waxbarashadu uu halkan waddanka astreeliya ooga shaqeeyo adigoo markaana arkaya sida carruurtaadu ay u socdaan ama ay wax u baranayaan ayna u buuxinayaan waxbarashadii adigoo markaana awood u helaya inaad guriga markaad joogto su'aalahaasi isweydiiso waalidiinta qaarkood ayaa waxaa laga yaabaa in aynan hubin in ka qayb qaadashadoodu ay tahay ay iskuulka ka qayb qaataan mid la soo dhowaynayo balse shaali hiil ayaa dhab ahaantii waxa ay iyadu hubaanti ka dhigaysaa in ay soo dhoweyn weyn leedahay waalidku inuu qayb ka noqdo iskoolka In Australia, uh, schools and, and teachers are really welcoming of parents. They astreeliya gudaheeda ayay sheeli waxa ay leedahay iskoolada iyo macallimiintuba waxa ay si weyn u soo dhoweeyaan waalidka dhab ahaantii waxa ay doonayaan inay ogaadaan qoyskaaga waalid ahaan iyo carruurtaadaba sidaa daraaddeed waxa ay si wanaagsan oo la shaqaynayaan carruurta markaasi si wadajirana waxa ay adiga lafahaantaada kula yeelanayaan isla shaqayn wanaagsan arrintani waa arrin markaasi aad u xoog badan gudaha waddanka astreeliya iskuulladeeda lauren ireland ayaa iyadu waxa ay tahay mas-uulka mashruucyada waxbarashada ee xarunta dhallinta kala dhaqanka ah waxa ay markaana leedahay tallaabada ugu horreysa ee waalidka uu qaado waa in markaasi ay ilmaha ka caawiyaan marka guriga uu joogo arrimaha bay tidhi sida in aad weydiiso carruurta su'aalaha maalin kasta waxyaabaha ay haddaba soo barteen ama waxyaabaha ay ka qayb qaateen amaba waxa ay ka xusuustaan maalinkaasi iskuulka ay tageen iyada oo sidoo kaleetana u samaynta wakhti ay waalidku la fadhiistaan carruurtooda haddii xataa ay noqonayso in ay fiiriyaan buugta iskuulka ee laylisyada loo soo siiyo taasoo ay ku tusayaan danayn ay daneeyaan iyo kuboorin ay ku boorinayaan carruurtoodu waxyaabaha ay gaadheen ee horumarka ah iyo sidoo kaleete taageeridda laga taageeraya carruurtu in ay helaan goob iyadu markaasi ku wanaagsan inay ku dhammaystiraan laylisyadooda taasi dhab ahaantii waa arrin aad wax ool ugu ah carruurta waxaan dhammaan ognahay ayay tidhi taasi in ay mararka qaarkood ayna suurtagal ka noqon karin guryaha qaarkood sababtoo ah guryaha qaarkood dad badan ayaa ku nool ama waa ay yar yihiin oo ma laha goob markaani wax lagu akhristo ama sidoo kaleete buuq badan ayay leeyihiin waxaa markaasi muhim noqonaysa qofku in uu raadiyo maktabadda markaasi skoolka ama sidoo kale maktabadda xaafadda goobaha looga caawiyo carruurta laylisyada amaba sidoo kaleete waxbarashada looga taageero iyo dhanka goobaha waxbarashada qoyska waxa ay noqon kartaa xarumo markaasi aad caawin looga helo mararka qaarkood waxaa dhacda in waalidka iyo ilmuhuba aynan ku fiicnayn amaba ayna si wanaagsan u aqoonin luqada ingiliishka loran ayaa waxay haddaba caddaynaysaa in arrintaasi aynan ka dhignayn wax dhibaato ah balse waxay ku boorinaysaa in ay ku booriyaan carruurtooda waalidku in luqadooda xataa ay si wanaagsan u sii haystaan waa afkooda hooye taasoo ay waalidka kula dardaarmayso in ay wax u akhriyaan carruurta sidoo kaleetana ay sheekooyin kula wadaagaan luqadooda taasoo faa'iido badan inay u tahay ay caddaynayso oo aynan muhimna ahayn in luqada ingiliishka lagu akhriyo xataa buug luqada ingiliishka ku qoran haddii la soo qaado oo waalidku uu ilmihiisa la wadaago sawiradu waxa ay ka turjumayaan iyo waxyaabaha laga filan karo sawiradu sida ay u dhigan yihiin inay taasi u noqonayso wax ku ool oyna ka taageerayso dhanka waxbarashadooda waxay kaloyna caddaysay iskooladu in ay diyaar u yihiin in xataa waalidka ay ka caawiyaan arrintaasi haddii ay u baahdaan turjumaadna ay siinayaan loran iyadoo markaana sheegaysa in iskoolladu ay mas-uul ka yihiin dhanka taageerooyinka noocaasoo kaa ah waalidkuna uu yahay in uu codsado sheegtana inuu halkaasi oga baahan yahay caawinaad isagoo markaasi turjumaanka uu helo ay u suurtagelinayso in iskoolka uu la xidhiidho dadka shaqaalihiisaa ama macallimiinta iyo sidoo kaleete shaqaalaha dowladda iyo goobaha sidoo kaleete caydha laga bixiyo mar kastana uu caddaynayo meelaha culaysyadu ay ka haysato waxaa sidoo kaleete waalidka lagu boorinayaa mar walba inuu ka qayb galo waalidku kulammada macallimiinta iyo waalidku ay yeeshaan isaga oo markaana waalidku uu ku dadaalayo inuu ogaado sida ilmihiisa u caawin karo iyo sidoo kaleete inuu ogaado ilmihiisu meelaha uu caawinta uga baahan yahay iyadoo xataa lagu boorinayo haddii waalidku uu dareemo in culaysyo ay soo wajahayaan dhanka tallaabooyinka uu qaadi lahaa waxaa lagu boorinayaa waalidku inuu ogaado inay muhim tahay in uu bilaabo tallaabada ugu horreysa ee ilmaha lagu caawinayo taasoo uu mar walbana horay u sii qaadayo tallaabooyinka xiga isagoo markaana mar walbana isku dayaya inuu ogaado cidda mar walba diyaarka u ah ee caawin karta hadday turjumaad noqoto iyo hadday noqoto macallimiinta kulamadooda oo iyagu mar kastana waalidka diyaar u ah Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.